asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabat lhudaa waxay idinsoo gudbinaysaa darsigii labaad ee kitaabka
الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ويقول الناظم باب في النجاسات وأحكام التطهير wuxuu baabu yahay nijaasooyinkii iyo طaahirinta nijaasooyinka la طaahiriyo axkaamtooda ونجاسة تعدادها الخنزير مع بول لإنسان أو الحيوان والمذي ريق الكلب مع دم, مع دم حيضة مع ميتة تطهيرها نوعان بالماء وهو الأصل عند طهارة أو رخصة جاءت من الرحمن كالدلك طهر, كالدلك طهر, كالدلك طهر بالتراب نعالنا أو ذيل ثوب جاء للنسوان شرط النجاسة أن نزيل وجودها في أي شيء طاهر الأركان halkan wuxuu ka guda gelayaa ama uu ka bilaabay inuu tiriyo waxyaabaha nijaasooyinka maxaa yeelay horey waa kii inoogu soo sheegay wuxuu ina yidhi biyaha hadday nijaasa ku dhacdo oo ay badasho biyahaasi way nijaasoobayaan nijaasadii biyaha hadday ku dhacdo nijaasayn lahayd maxay tahay nijaasada lafteedii waa in la ogaado maxaa nijaaso ah wuxuu yidhi marka waa najaasatu nijaaso tacdaaduhaa nijaasadaa tirinteedu alkhinsiiru wey waa doofaarka maca bawlin kaadi lala qabo oo liinsaanin insaan u sugnaatay kaadida insaanka awil xayawaani ama xayawaan u sugnaatay aw lilxayawaani macna ka dhinto walmadyi weeye madida riiqul kalbi weeye eyga caliyadiisa macdami xaydatin dhiigga xaydka lala qabo maca maytatin bakti lala qabo maydka tathiiruhaa daahirinteeduna nawcaani laba nooc wey intaasi waa wixii nijaaso ah see loo taahirinayaa marka laba nooc wayaan buu yidhi bilmaa'i baa lagu taahiriyaa wa huwa bimaaga ayaa alaslu ah cinda tahaaratin daahirin agteeda markii wax la daahirinayo biyaa asal ah in lagu daahiriyo aw amase ruqsatin aw biruksatin ama ruqsa lagu taahirin bilmaa'idaasay ku cadfanta aw ruqsatin aw biruksatin baa lagu taahirinayaa ruqsadaasoo jaa'a timid min alraxmaani allaha naxariista badan xaggiisa ka timid maxaa miaalu noqon kara ruqsadaasi ka dalki oo kale wey waa jijibin oo kale bituraabi carada lagu jijibiyo dalkigaasoo tahara daahiriyey nicaalanaa kabaha naga daahiriyey aw amase dayla thawbin mara fiideed ama saynteed ama qaybteeda hoose daahiriyey daylkaasoo jaa'a yimid linniswaani dumarka xaalu u sugnaaday shartunijaasati shartunajaasati nijaasada shardigeedu an nusiila waa inaan zuulinoon tirnoon bi'inno wujuudahaa jiditaankeeda fii ayi shayin ay biayi shayin shay alla shaygii doonay shay kasta shayguu doonay ha noqdo biayi shayin shay-un in aan ku zuulinno shaygaasoo daahiril arkaani tiirarkiisu ay daahir yihiin shay-un daahir ah noocu doon ha noqday waa inaan ku zuulinno shan bayt ayuu meeshaas inoogu dhigay baydka hore wuxuu ku sheegay saddex nooc saddex shay oo nijaaso ah ka koobaadii waa doofaarka doofaarku ku bilaabay intuusan inoo bilaabin bay ahayd siduu sharaxaba ugu taqriiriyey inuu gabaygana inoogu taqriiriyo waxyaalaha marka laga hadlayo nijaasaadka qaacido waxaa jirta in la taqriiriya ay laasim tahay oo ah alslu fi kulli shayin aطahaara ama alslu fi lashyaa aطahaara waxyaabaha jira asal waxaa u ah inay daahir yihiin waxaa yidhi alla subxana wa tacala qur-aanka ku yidhi khalaqa lakum maa fi lardi jamiica wuxuu idiin abuuray alla waxa dhulka korkiisa yaalla idinkuu idiin abuuray dhammaantii dhammaantii idinkuu idiin abuuray mar haddii laydiin abuuray inaad intifaacsanaa waa imtinaan ilahay baa idinku galladaysanaya mar haddii idinka laydiin abuuray bimacnaa intifaacsigiisuna waa idiin bannaan yahay asal ahaan mar haddaa intifaacsigiisu idiin bannaan yahayna waa inuu daahir yahay asal ahaan leanna shayga nijaasada ah yacni laydiinma bannaynin waxyaabaha dhulka korkiisa yaalla asal marka waxa u ah inay daahir yihiin qaacidadaasi waxay naga anfacaysaa wixii loo waayo daliilku tusaya nijaasanimadiisa bimacnaa waa daahir shayga marka la leeyahay waa nijaas waa in daliil khaasa loo helo oo ku tusaya nijaasanimidkiisa haddii daliil loo waayo bimacnaa waxa weeye wuxuu baaqi ku yahay asalkii ahaa inay waxyaabaha jira ay daahir yihiin saas daraaddeed waxyaabahan uu sheegay markuu mid ka mida tilmaamo waa inuu daliil u keeno aayad qur-aan ama xadiid ama ijmac adiladii la yaqaanay mid ka mida waa inuu saaro saas way macnaa asalka marka waxyaabaha jiraay waa daahir wixii la yidhaahda waa nijaasana waa in daliil khaasa loo keeno saas way macnaa ilan ilaahi subxana wa tacala waxau wacday khaasatan wixii nijaase iyo wixii xaaraam iyo wacday waqad fasala lakum maa xarama calaykum wixii xaaraamana alla waa kala dhigdhigay wixii nijaasaana waa kala dhigdhigay wixii aan daliil loo hayninna waa daahir intifaaciisuna waa bannaan yahay ayb wanajaasatun marka nijaaso buu yidhi tacdaaduha alkhinziiru doofaarka ugu horraysa doofaarka nijaasanimadkiisu qur-aanka laga faa'iidaystay aayadda waxaa laga faa'iidaysanaya fi suurati اlancaam aw lama khinziir aw laxma khinziirin fainahu rijsun rijsigaasaa marka waxay leeyihiin waa nijaasa laga wadaa doofaarkuna u noqonaya ee kuwii ka horreeyey uma noqonayo waa calaa ra'yi oo tafsiirka tafasiirta qaar ka mid a culimada qaarkood ay ku tageen macnaha ayib culimo badan baana sidaa ku tagtay inuu khinsiirku iyo doofaarku uu yahay nijaasaya imaam shaafici iyo axmed iyo keyrkoodba adiga aslan aayaddaasa macnaha ayaa daliil u ah doofaarka nijaasanimadiisa qaar baa ka doodaya culimada ka mid ayib isla beydka hore wuxuu ku sheegay shayga labaad ee nijaasada ah oo ah kaadida maca bawlin buu ina yidhi waa kaadi hadda markaasuu haddana qaydo wuxuu yidhi liinsaanin kaadidaasi waa markay ama insaan u sugnaatay awil xayawaani ama xayawaanka ay u sugnaatay kaadida insaanka iyo bini aadamku inay nijaaso tahay iyo weliba saxaradiisu waa mas'alo laysla ogolya oon hadal ka taagnayn ijmac wey axaadiista nabigana salawatu rabbi wasalaamu caleyh uu ku soo aroortay bal bini aadamka waxyaalaha loo cadaabo waxyaalaha ugu badan waxaa ka mid a inuu iska ilaalin waayo kaadada kaadida iska ilaalin waayo macnaha saas oo iska dhowri waayo ayib taas iyada wax weeyaan hadal kama joogo muranna kama jiro mar hadday ijmaac tahay nusuusna ku soo aroortay iyadoo lagu dheeraan maayo kaadida iyo saxarada bini aadamku iyagu waa nijaas qaطcan hadal male awil xayawaani buu ina yidhi awil xayawaani wuxuu ka wadaa xayawaanka laba qaybood ah qayb hilibkooda ayaa laynoo xalaaleeyo oo waa la cunaa qaybna hilibkooda lama cuno waa xaraam xayawaanka kaadidiisa iyo saaladiisu ay nijaasada tahay waa xayawaanka aan hilibkiisa la cunin waay xayawaanka aan hilibkiisa la cunin waay maanaa ama markaa duur joog ha noqdo ama magaalo joog ha noqdo saasay le maanaa ayib waxaana laga faa'iidaysanayaa xayawaanka aan hilibkiisa la cunin inuu nijaaso yahay kaadidiisa iyo isaaladiisu labaduba xadiidkii cabdullaahi bni cumar ee sunanka ku soo arooray wuxuu yidhi rasuulkaan la weydiiyey sal ly waslam can ilmaa'i wamaa yanuubuhu min assibaaci waaddawaab nabigaa la weydiiyey sal ly slam biyaha iyo waxyaabaha ku imaanaya ku soo arooraya ee dugaagga duurjoogta ah iyo waxyaalaha dhulka mara ah waxyaalaha dawaabta dhulka socda iyo duurjoogta biyaha ay ku aroorayaan balliyada ku jira ama meelaha dhulka ku jira biyahaasaa nabiga la weydiiyey sal lay slam markaasaa nabigu wuxuu ihi ida kaana almaau qullatayni lam yaxmil alkhabat biyuhu hadday laba qollo gaadhaan yani nijaasada ma xambaaraan bimacnaa way iska celiyaan ma nijaasoobaan meesha waxaa laga qaatay bimacnaa nebigu sal lay slam haddii xayawaanaadka duurjoogteen la dhaqanineen hilibkooda la cunin biyaha ay galayaanay yani ama afka la gelayaan ama cabayaan ama dhex gelayaan haddii ay daahir yihiin oo aynan nijaasaynaynin nebigu sal lay slam wuxuu dhihi lahaa dhibaato uma geysanayaan muuse dihina wuxuu ka jawaabay oo jawaabtiisii uu mariyey biyuhu goorma ayay nijaasoobi karaan goormaysan nijaasoobi karin halkaa taqriir dimniga ka muuqdo in yani kaadiday ku kaajayaan iyo muxuu ahaayey maaratay yani saalada ay ku saalaynayaan iyo inay nijaasaynayaan ayaa laga qaadanaya wabitaali halkaasa laga fahmaya inay nijaasa yihiin macna ayib halka xadiiskaas noo dhawaan wixii hilibkiisa la cuno oo xayawaanka hilibkiisa la cunaa sida adhiga iyo geela iyo lo-da kuwaas iyaga waxaa raajixa inaynan yani kaadidooda iyo saaladoodu midna inaysan nijaasahayn waxaa laga faaiidaysanaya xadiiska nabigu sal lay slam uu yihi salluu fii maraabibi alghanam adhiga meesha sabadiisa ama xeradiisa ku tukada buu nabigu salawatu rabbi waslamu caleyh bimacnaa saaladii baa taala haddana maca dalika nabigu ku tukadu lehy salawatu rabbi waslamu caleyh saxiix muslim ku yaala xadiidkaasi min xadiidi jaabir ibni samura waxaa kaleeto isagana kutusaya nimankii curaniyiinta ahaa ee socotada ah ee magaalada madiina nabiga ugu yimid magaalada ku xanuunsaday waa kii yidhi geela u diray ee yidhi geela intaad u tagtaan kaadidiisa caba nabigu ku yidhi salawatu rabbi waslamu caleyh kaadidiisa iyo caanihiisa caba xadiidkii anas ee bukhaariiyo muslim kusoo arooray marka yacni taa iyo markaad isu geysato xaaraam wixii xaaraama ilaahay daawo idiinma gelin oo nabigu uu yidhi labada markaad isu geysato waxaa kuu soo baxaya kaadidooda caba wuxuu uu nebigu u yidhi bimacnaa way u bannaantah wailaa hadday xaaraam tahay layskuma badaawo nebigu wax kuma daaweeye daawana kuma jirta buu nabig sal lay sl wax ilahay idinka xarimay marka inayna dhib lahayn baa meeshaa laga fahmayaa madhabkaasi maalik iyo axmed baa ku tegay iyo wajhun cinda shaaficiya wey shaaficiyadana qaar baa qaba in xoolaha nool ayna xoolaha la dhaqdo kaadidooda iyo inaysan dhibaato lahayn nijaasan ahayn sheikhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah isagu wuxuu ka soo guuriyey akaru salaf buu ka soo guuriyey salafka intooda badan waxay qabeen buu leeyahy xoolaha la dhaqdo inaysan kaadidooda iyo saaladooda midna inaysan nijaaso ahayn saasuu ka soo guurinaya macana aad buu masaladaas u faahfaahiyey ayib marka kaadida uu nebigu leeyahay iska ilaaliya tanazahuu min albawli laleeyahy iyo ninkii la cadaabay ee qabriga lagu cadaabay ama hada fakana laa yastatiru min albawl fi riwaayati laa yastanziru min albawl bimacnaa waxaa laga wadaa bawl linsaan baa laga wadaa ma aha macnaa waxa weeyaan kaadida kale xayawaanaadka lagama hadlayo bawl linsaan baa macnaha laga hadlayay almuhim waxa weye warka murtidiisa awil xayawaanidaasi waa xayawaanka aan la tabcanin allahuma waxaa laga soo reebayaa yani baasha la yidhaahdo yani waxaan u jeedaa kaadida iyo saalada iyo keliya maa xataa waxay afka geliyaan xataa waxay afka geliyaan baa inay nijaaso yihiin ay yani qabaan culimmadu xadiiskaas cabdullahi ibn cumar daahirkiisana waa laga fahmaya waxaa laga soo reebayaa bisada bisada oo xadiidkii sunan kusoo arooray nabigu sal lay slam wuxuu yihi inaha laysat binajis inaha min atawaafiina calaykum watawaafaat yani mar walba way idinla joogtaayo guryihii bay laasimaysaayo way idinku wareegaysaayo haddii la yidhahdo marka nijaaso way waxay afka geliso darar fara badan baa ka imaanaya wuxuu haleeshiyey ninka la yidhahdo saaxib almuqni ibnu qudaama wuxuu haleeshiyey dameeraha iyo baqlaha oo wuxuu leey iyaguna min atawaafiin waay bini aadamkii maadaama ay ku dhex jiraan walow hilibkoodaba yaan la cunini ayaguna waxay la mid yihiin bisadii oo kaleeto halkaasuu marinaya macnaha ayib adiga waxaa laga fahmayaa maadaama la yidhi bisadii waxay afka geliso nijaaso maaha cilladaa nijaaso looga dhigi waayana way idinku badan tahay oo guryihii bay joogtaa bimacnaa waxa weeyaan xayawaanaadkii kale duurka joogay een idinku dhawaafayna idiin badnayn ayagu waa najaaso wax xaaje iyo daruuro loo ogolaado ama yani wax wey loo fasaxana meesha kuma jirta bimana sida taas bisada oo kaleeto mana ayib labada masalo uu marka ga hadlay waa beydka hore waa doofaarka iyo kaadida insaanka kaadidiisa ama ha yaraada ama ha weynaada allahuma kaadida caruurta wiilasha markayna weli aynan cunto gaadhin wiilasha baa kaadidooda waxoogaa nijaasadeeda daahirinteeda la khafiifiyey laakiin iyaduna waa nijaaso macna baydka labaad wuxuu kaga hadlay taqriiban afar shay oo afartaba nijaasaya ta koobaad waa madyiga madyigu bini aadamku markuu shahawo dareemo oo xubinka taranku uu kaco biyo cad oo yacni dhareer ah oo ka yimaada ayaa la yidhaahdaa madyiga la yidhahda madidu caanahay u yar eg tahay tana waa biyo biyo macnaha dhegdhegayowa inta badanna waxay soo baxdaa markii shahwo uu dareemo taasaa madyida la yidhaahdaa waana nijaaso bilijmac waa laisla ogolaya inay nijaaso tahay itifaaq ama sida loo badan yahay waxaana kutusaya xadiidka cali bn abi talib fi saxiix muslim wa hayrihi rasuulku wuxu uhi sal lay waslam yaqsilu dakarahu wayatawada ruuxii madidaasi ku dhacday xubinkana wuu dhaqi wuuna weysaysan bimacnaa weysadana way jebisaa madidu waana nijaaso meeshay kaa gaadho waad iska dhaqaysaa culimada jamaahiirtoodaana saa qaba inay nijaaso yahay madyigu inay nijaaso yahay qodobka labaad ama arrinka labaad ee beytka labaadii uu sheegay iyo nijaasada uu ku sheegay waa riiqulkalbi wa eyga candhuuftiisa wuxuu ka wadaa caliyadiisuu ka wadaa waxaa kutusaya isagana xadiidka fii saxiixi muslim wahayrihi min xadiidi abi hurayra uu nabigu uri sal ly waslam tuhuuru inaai axadikum ida walaqa fiihi lkalbu an yaqsilahu sabca maraatin uulaahunna bituraab yacni midkiin weelkiisa daahirintiisu markuu ay afka la galo waa inuu toddoba goor dhaqo saasaa lagu daahiriya midda ugu horaysa toddobadana waa inuu caro ku dhaqo marka tuhuuru inaai axadikum haddii la yidhahdo tuhuuru daahirin hadday meesha soo gasho soo nijaasa ma dhicin saas daraaddeed baa sawaabku wuxuu yahay eyga afka markuu weelka geliyo dhaqidda weelka la dhaqayaay tacabud ma ahee waa linnijaasa waa nijaasoobay nijaaso daraaddeed baa loo dhaqayaa oo loo daahirinayaa toddobada goorna lianna waxa way nijaasadiisa waxay tahay nijaasa muqallada oo shaaricu amray in sidaa loo daahiriyo inuu yahay eygu nijaaso yahay caliyadiisuna nijaaso tahay ayaa waxaa ku tegay culimmada badankood oo ay ka mid yihiin imaamu shaafici iyo axmed iyo keyrkood saas maana haddii laisweydiyo le maqaar baa qaba inuu daahir yahay ha culimada qaar baa qaba eygu inuu daahir yahay maalikiyadaa qaba maalikiyadu waxay qabaan inuu daahir yahay dhaqidda la dhaqayana waxay leeyihiin waa un laynagu addoonsadaya nijaasanimo maaha markaasay marayaan waa yani waxa wey waa yani waa madhab ay madaahibta qaarkood ka mid a macna laakiin sida sawaabka ah inuu nijaaso yahay wey ayib marka eyga caliyadiisa buu ina yidhi waxaa la midaynin oo macnaha soo sheegnay waxyaabaha bini aadamku xayawaanaadka uusan hilibkooda cunin caliyadooda iyo waxay afka geliyaan markii laga soo reebo bisada iyo yacni dameerka iyo baqasha uu soo reebay culimada qaarkood ay soo reebay sida ibnu qudaama iyo keyrkii macnaha ay marayaan ayagana waxaa loo fasaxayaa ma aha wax kale waxay leeyahay bini aadamkii haddii la yidhahdo iska dhaqa waxay afka geliyaan mashaqo badan iyo dhib badan baa ka dhalanaya shareecadana maxaa lagu yaqaanay maa jacala calaykum fi ddiini min xaraj iyo rafcu lxaraj iyo yani waxa wey rafcu lmashaqa halkaasaa la hoosgeynaya macana ayib taana waa midaasoo waa riiqu lkalbi dawe waa riiqu lkalbi eyga haddii la yidhi caliyadiisa kaadidiisa iyo istixaradiisuna waa kasii xag jirta saas maana waa kasii xag jirta waa min baabin wla amaa jirkiisan kore markuu ingegan yahay haddii la taabto ama jirkaaga uu taabto ama gacanta aad saarto jirkiisii waa engegan iyo jirkan kore wax nijaasa ma ah saas way maanaha yani waxa weye waxa nijaasada ah waa maayacaadka ka soo baxaya wey waxaa jirkiisa ka soo baxaya dhacaan ka imaanaya laakiin jirkiisan kore haddaan markaa nijaaso lagu ogayn khaasatan hadduu ingegan yahay taabasho keliyata nijaaso kuma noqonay maanaha ayib waxaa la mid ah oo isagana uu saddex kaga dhigay beydka labaad dama xaydatin dhiigga xaydkaa waa dhiigga dumarka ka yimaado asagana nijaasanimadkiisa waxaa kutusaya xadiidkii asma bint abi bakar waxay tidhi nabiga sal lay slam haweeney baa u timid markaasaa waxay tidhi ixdaana yusiibu hawbaha min dami lxaydati nabi alla mid naga mida dumarkii haddaan nahay maradeeda waxaa asiibaya dhiiggii caadada kayfa tasnac say samaynaysaa maradii haddii caadadii ay ka asiibto nabigu wuxu uhi sal lay slam taxudtuhu uma taqrisuhu bilma uma tandachu uma tusalli fiih way jijibinaysaa bu nab uri sal lay slam dhiiggii maradii gaadhay maradii way ka jijibinaysaa kadibna taqrisuhu bilmaa biyo ayay haddana ku jijibinaysaa biyay macnaha ku shubaysaa markaasi biyii isagoo qoyan bay isku jijibinaysaa uma tandaxu kadibna way dhaqaysaa uma tusalli fiihi way ku tukanaysaa buu nabi sal lla alay waslam marka nijaasanimadkiisa isagana imaamu nawowi ijmaacu soo guuriyey in la isla ogol yahay dhiigga xaydku inuu nijaaso yahay xadiidkaas asmaa bukhaari iyo muslim baa soo saaray ayib dama xaydatin muxuu u yidhi oo uu dhihi waayey dhiigga bini aadamkao dhan wax nas leh oo daliil meel laga mara aan lahayn uu ku soo arooray nijaasanimadkiisa dhiigga xaydkaa ka jira amaa dhiigga kale bini aadamka jirkiisa ka soo baxa muran badan baa ka taagan saas daraaddeed buu yuu qeydka ugu xidhayo dama xaydatin uu yidhi macnaa dhiigga kale culimada qaarna waxay leeyihin nijaaso ma aqaano waa nijaasay leeyihin macna waxay u badan yihiin inuu nijaaso yahay ayib maca maytatin waa midka afraad wa baktiga baktiga ama markuu noolaa waxyaabaha hilibkooda cunidiisu bannayd ha noqdo ama waxyaabaha hilibkooda la cuni ha noqdo marba hadduu baktiyo isagoon la gowracin macnaheedu wax weye nijaasuu noqonayaa baktigu inuu nijaaso yahayna waxaa laga faa'iidaysanayaa xadiidkii nabiga sal lay wasalam haragga markuu ka hadlayay ida dubiqa alihaabu faqad tahura bu nabi sal lay slam haragga baktiga haddii la magdiyo wuu taahir noqon buu nabigu sal lay slam maxaan meeshaa ka fahmaynaa bimacnaa inuu nijaaso ah soo ma leanna magdinta ayuu ku daahir noqonayaa haddii la yidhi intaan la magdinin muxuu ahaa nijaasu ah saas way macnaa markaasaa laga qaadanaya marka inuu baktigu uu nijaaso yahay ayib laba masala kale jirto shayga xaaraamnimadkiisa iyo nijaasanimadkiisu way kala tahy waxaa laga yaabaa intuu xaaraam noqdo inuusan nijaaso noqon sidaas daraaddeed baa waxaa la yidhahdaa kullu najisin xaraam lalcags kullu najisin xaraam walaysa kullu xaraamin binajis shay kasta oo nijaasi ihi waa xaaraam yacni cunidiisi iyo isticmaalkiisu xaaraam bay noqonaysa laakiin shay kasta oo xaaraamihi nijaasa maaha shay kasta oo ilaahay xaaraameeyey nijaasanimo looma xaaraamin waxyaala badan waxaa jira xaaraan ah laakiin haddana aan nijaaso ahayn soo ma marka talaasum kama dhexeeyo marna waa istalaazumayaan marna talaasum kama dhexaynayo macana saas weyaan ayib intaa markuu ka hadlay wuxuu noo sheegay doofaarkii wuxuu noo sheegay kaadidii wuxuu noo sheegay iyo afartaa kale intaa markuu inoo sheegay buu wuxuuna yidhi nijaasadii sidee baa loo daahiriyaa marka nijaasada wuxuu yidhi marka la daahirinayo asal waxaa u ah biyo in lagu daahiriyo taasaa asala nijaasooyinka asal waxaa u ah markii la daqayo la daahirinayo in biyo lagu daahiriyo waxaa kaloo suuroobi karaysao shaaricu inoo ruqseeyey inaan ku daahirin karno in carada lagu jijibiyo in carada lagu jijibiyo khaasatan yacni kabaha markii kabahaaga intay nijaasa soo gaadhay aad doonaysa inaad daahirisood ku tukato carada unbaad ku jijibinaysa caradaasaa ugu xoqaysaa nijaasadii soo gaadhay haddaad caradu ka tirtirto kabihii waa daahir waxaa kaleeto miihaal labaad uu uga dhigay haweenka waxaa la yidhi markay xijaaban yihiin xijaabkiina hoos u dhiga hal taako hoos u dhigaa layidhi oo maradu dhulka ha gaadho dumarkiibaa nabigu waxay idhan rasuul ilaahay oo maradii markaan hoos u dhignay markaan soconno wasakhdii baa gaadhaysa nijaasadii baa gaadhaysa rasuulku wuxu uhi sal ly wasalam markii aad meeshaa nijaasadaa dhaaftaan soo dhulkanoo daahira ma sii maraysa maradu haa dhulkaa dambaad daahirinaya buu nabigu ui salawatu rabbi waslamu caleyh marka maadaama maradan hoos loogu dhigay inay cawro qariso shaaricu wuxuu ruqseeyey wixii nijaaso ee gaadha carada dambe ay mari doonto maradu ayaa daahirinaysa in biyo lagu dhaqaba uma baahno markaa kabihii maadaama aan looga maarmin in dhulka lagu istaago lagula socdo nijaasada gaadhay waxaa daahirinaysa dhulka kale ay sii marayso kabto ama adiguba haddaad aragtaba aad ku xoqayso saas daraaddeed baa nabigu wuxu uhi sal ly waslam masaajidka markaad gelaysaan kabihiinna fiiriya ilan kabaha masaajidka waa lala geli jiray masaajidka nabiga sal ly sl waa lagu tukan jiray haddii midkiin uu nijaaso ku arko dhulka ha ku xoqo kadibna ha ku tukado kadibna ha ku tukado marka axaadiistaasi waa xadiid sugan xadiid abu saciid alkhudri iyo xadiid umu salama weye waa xadiid wada sugan weeye marka maxaa yacni ruqseeyey asal biyaa u ah oo hadda haddii kabti biyo lagu dhaqana waa way daahirin kartaa maradii fiideedii dhulka maraysay haddii biyo lagu daahiriyana way daahirin karaan laakiin shaaricu wuxuu ruqseeyey in ay caradii haddii lagu jijibiyo la marmariyo carada macna lagu xoqo inay daahirin karayso halka marka caradii wax daahirisayna waa haynaa oo shaaricu ruqseeyey biyahii oo asalana waan haynaa ayib ma labadaa keliya waxyaaba kalena culimadu waa sheegaan nijaasada markii la taahirinayo wuxuu inoo daba dhigay oo baydka ugu dambeeya ee shanaad uu inoogu sheegay nijaasada daahirinteedu waxa weeye wuxuun wuxuun daahir ah in lagu zuuliyo caynteedii nijaasadu mar hadday meesha ka baxdo urkeedii iyo muuqaalkeedii iyo midabkeedii iyo dhadhankeedii saddexdii sifay lahayd hadday mar zuusho adigu ama biyo ku zuuli ama shay kaloo maa'ica ku zuuli waxyaalaha dareeraha ah ama waxaad u qaadataa wax kalood ku tirta u qaado marba haddii ay zuusho caynteedii nijaasadaasi yani waa meeshii waa ka daahir noqday yani daahir bay noqotay wa daahir bay noqotay sidaas daraaddeed ayaa waxay leeyihiin culimmadu dhulka hadduu nijaasobo maalan oo qoraxdu ku dhacdo muddo markay qoraxdu ku dhacdo nijaasadii qoraxdu waa tirtiraysaa waxaad- waxay tirtiraysaa nijaasadii midabkeedii waxay tirtiraysaa maalan urkii waxay tirtiraysaa dhadhankii meeshii way ka baabi'inaysaa meeshii daahir bay noqotay dabayshii baa ku dhacday oo muddo markii ku dhacaysay wayba tirtirtay daahir bay noqonaysa isagu marka sheekhu wuxuu leeyahay wadaadku wuxuuna leeyahay yani nijaasada zuulinteedu shay kasta oo zuulin kara ayaa lagu zuulinaya bu leeyahy a saas way maanaa shay kasta oo daahir ah bishardi waa inuu daahir noqdo ayaa zuulin kara buu leeyahay waana madhabka imaamu abi xaniifa calayhi raxmat ullah madhabka abu xaniifa ku tegey laakiin fuqahada kale waxay qabaan biyo waxaan ahayn nijaasada laguma zuulin karo biyo waxaan ahayn ma zuulin karaan allaahuma meeshii nas ku soo arooray in shay aan biyo ahayn nijaaso lagu zuuliyey meeshaa iyo shaygaa soo arooray ha laysku khaas yeelo oo yaan la dhaafinin wixii meeshaa aan ka ahayn biyo unbaa lagu daahirin karaa ra'yigaasaadna moodaa inuu xoog badan yahay waana ra'yiga ay culimo badan oo muxaqiqiina rajaxayaan sida sheekh ibnu cuthaymiin caleyhi raxmat ullah yacni meeshii ay ku soo arortay marka maalan cara in lagu daahiriyo caraa lagu daahirinaya meesha ay ku soo aroortay maalan in shay kale ay soo aroorto shaaricu ku daahiriyey iyadaasaa lagu daahirinaya wixii aan loo haynin shay khaasa iyo rukso khaasa biyaha asale ha lagu daahiriyo kaas imanaya macna ayib wuxuu yihi marka waa najaasatu nijaaso tacdaaduhaa tirinteedu hala tiriyo markii la yidhahdo alkhinziiru way waa doofaarka maca bawlin kaadi lala qabo oo liinsaanin insaanka u sugnaatay awil xayawaani ama xayawaanka u sugnaatay ama kaadi xayawaan ama kaadi insaan xayawaankaasi waxaa nidhi waa midka aan hilibkiisa la cunin ama kan hilibkiisa la cuno nijaasanimadkiisu raajix maaha waa laga xoog badan yahay walmadyu madyigii wey riiqulkalbi eyga caliyadiisa iyo candhuuftiisa wey macdami xaydatin xaydka dhiiggiisa lala qabo dhiigga xaydka lala qabo dhiigga xaydka haddii lagu yidhahdo bimacnaa waxaa soo gelaya dhiigaga ka soo baxa meesha bini aadamka labadiisa yani manfad xagga hore iyo xagga dambe wixii ka soo baxo dhan waa la mid macna ayib maca maytatin bakti lala qabo baktiga isaguna waa la mid tahiiruhaa daahirinteeda nijaasadaa la daahiriyaay noocaani laba noocoy oo noocee weye bilmaa'i baa lagu daahirin aw ruksatin baa lagu daahirin labadaa nooc wey tahiiruhaa nowcaan yacni mudahirka lagu daahirinayaa nooca laba nooca wey macna bilmaa'i baa lagu daahirin wahuwa isaga ayaa alaslu asalkaa cinda tahaaratin ay cinda tathiirin marka wax la taahirinayo biyaha asal ah iyagaa asaas ah ilan ayagaa qur-aanka iyo sunnada aad u soo aroornay soo ma waanzalna min asamaai maaan tahuura ina almaaa tahuurun laa yunajisuhu shay asal ayagaa amar ayagaa asal ah aw ruksatin aw biruksatin ama ruksa lagu taahirin ruqsadaasoo jaa'ad timid min alraxmaani allaha naxariistale xaggiisa ka timid halkaa wuxuu tilmaamayaa biyaha haddii laga tago ruqsada kale ama shayga kale wax daahirinaya waa inuu yahay ruqso shaarica ka soo aroorto waa in nas la helo saas way maanaa ka dalki oo kaleba wey mihaalkeedu waxa wey ka dalki waaba marmarintii iyo jijibintii weeye bituraabi carrada lagu jijibiyo dalkigaasoo tahara daahiriyey nicaalanaa kabaha naga daahiriyey kabihiibuu daahirinayaa oo nijaasadii gaadhay buu kabaha ka daahirinaya caradaa ka daahirinaysay macna aw amase dayla thawbin maro faraqeeda daahiriyey daylka waa saynta waxaana laga wadaa dayla thawbin wuxuu ka wadaa maryaha dumarku qabaan qaybaha hoose ee dhulka dhulka maraya ee dhulka yani ku jiidmaya qaybtaasuu dayla thawbin ka wada daylkaasoo jaaa yimid linniswaani dumarka xaaru u sugnaaday daylka sidiisaba yuu u soo arooray shaaric sharciga marada inay dhul ku jiidi karaan dumarka keliya linniswaani meesha wuxuu tilmaamayaa ragga looma ogola ragga looma ogola haddii la yidhahdo maalan kuwa sarwaalada jiida ama macawiisaha dhulka ku jiida ayaga hadday maraday dhulka ku jidayaan sarwaalkii iyo macawistii dhulka lagu jiiday ama qamiiskii dhulka lagu jiiday nijaasa gaadho ruqsadna u helayaan inay caradaas carada ka dambaysa inay daahiriso maya leanna cusaad waay sooma kuwa shaareeca u ogolaaday inay jiidi karaan oo bitaali ruqsa la siiyey ama adiga aanqoga ka sarraysay baa lagu haddaad hoos u dhigto oo nijaasaysay markii horeba wixii lagaala dagaalamay baa ayda lagugu kaalmayn maayo ruqsan laguu siin maayo wax laguu fududayn maayo bal waa in lagugu adkeeyo waay ayib taasoo jaaca yimid linniswaani shartunajaasati nijaasada shardigeedu waxa weeye an nuziila inaan zuulino weeye wujuudaha jiritaankeeda waa inaan zuulino jirideedii waa in meesha laga saaro macna oo jirideeda maxaa kutusaya waxaa kutusaya ama midabkeedii inuu muuqdo ama urkeedii inuu muuqdo ama dhadhankeedii inuu jiro wujuudkeeda marka waa in meesha laga saaro haddiiba wujuudkeedii uu tirmo bas waay noocu dawru ku tirmo ilaahay waxay gaarayaan culimadu ay yidhaahdaan xataa nijaasadu ida istaxaalat masla istiaala layidhaha ayadii hadday isbedesho maado kale ay isu bedesho waxay qabaan muxaqiqiinta culimmadu inay daahir noqonayso nijaasanimadii ka guurayso waxay ku miaaliyaan maalan saxarada haddii inta la gubay dambas noqoto dambas hadday noqoto dambaskii ma nijaasa dambaskii hadda xaar buu ka soo jeeda agu hadda laakiin waa dambas sooma dambaskani nijaase ma ah limaada lianna hadda markaad saa u fiiriso maxaad dhihi ma saxaro weeyaan baad dhihimaysa waa dambas waa dambas dambasna ilaahay meeluu ku sheegay ma jiro inu nijaaso yahay haddaad tidhahda saxaruu ka soo jeedaana hada hadda saxaro meesha ma taallo wey urkeedii ma yaallo midabkeedii ma yaallo dhadhankeediina ma yaallo sooma shay istixaaloobay wey waxaa la mida maalan oo miaal looga dhigaa biyayowgan hadda maalan la isticmaale ee ama musqulaha ama siwajka intay maraan bulaacadaha maraan waddamada qaarkood inta meel ay galaan baa lagu sameeyaa dib u habayn lagu sameeya markaasaa biyihii oo saafiya dib u soo noqonaya wixii qashina oo dhanna waa laga saaraya sooma waddamo badan baa laga isticmaala culimadu waa ka hadleen waxay yidhahdeen biyahaasi ma daahir baa mise waa nijaaso majaamic alfiqi islaami maanta u jira culimada markay ka hadleen waxay idhahdeen waa daahir bay dhan waa lagu dahaaro qaadan kara war waa biyihii musqusha biyo musqula biyahani hadda waa daahir urkooda iyo dhadhankooda iyo midabkooda wax ka muuqda ma jiro waa biyo sooma marka ida istaxaalat innajaasa mar haddiiba wujuudkeedii iyo muwaasafaadkeedii iyo sifaadkeedii meesha ka baxaan nijaasanimadii ma qaadanaysa xugun kale qaadanaysa sooma maadada kaley noqotay bay xukunkeeda qaadanaysaa taas waxaa inoo geeyay shartu najaasati an nuziila wujuudaha jirideediiyo sifaadkeeduba hadday tirmaan daahir bay noqotay fii ayi shayin biayi shayin shay-un waa inaan ku zuulino shaygaasoo daahiri larkaani tiirarkiisu ay daahir yihiin shayga zuulinaya nijaasada wujuudkeeda waa inuu yahay isaguna daahir yahay laakiin nijaase nijaase ma lagu dhaqi karaa ya nijaase nijaase ma zuuliso saas masale meesha ka hadlay daahir alarkaan shayga nijaasada daahirinaya isaga laftiisu waa inuu daahir yahay hadduusan isaga laftiisa daahir ahayn bimacnaa faaqidu shayi laa yuciihi saas man annajisu laa yutahiru shayan lanna isagii baaba najaasa mana saas weyaan ayib wuxuu sheekhu marka uma alwuduu intaasuu kaga gaabsan waxyaala badanoo fuqahadu sheegaan baa jira oo nijaasanimadoodu markay tirinayaan nijaasooyinka ay ku daraan isagu ma sheegin leanna waxa weeyaan daliil ku cad baan jira dhiigga bini aadamka jirkiisa ka soo baxaa ka mid a mantagii buusan sheegin wuxuusan sheegin maalan khamradii buusan sheegin kullu dalika waa masale culimadu masaa'il culimadu ay ka doodsan yihiin uma alwudu'u waysadii biniyatin bay ahaatay buuri baabun fii faraa'id alwudu'i wa sunanihi waan ka galay waysada waajibaadkeeda iyo sunnooyinkeeda uma alwudu'u biniyatin uma kadib alwudu'u waysadii biniyatin niye ayay ahaatay ee fabda bilow bihaa niyada ku bilow waqsil dhaq liwajhika wejigaagana dhaq tunqa waa lagaa daahirini min adraanin wasakhyaal waa jamcu daran wasakhyaal oo dhan baa lagaa daahirin waqsil dhaq yadayka labadaada gacmood dhaq ila almaraafiqi ilaa xusunnada laga gaadho caarifan xaal aad tahay mid garanaya biriwaayatin riwaaye iyo xadiis jaa'ad timid can cumaana cumaan xaggiisa ka soo aroortay adigoo garanayoo qalbiga ku haya xadiiskii cumaan ka soo aroorayo ka yimid wuxuu yidhi gacmahaaga dhaq madmid luqluqo kadaa kaa hore xaal uu la mid yahay istanshiq sandaarso lira'sika madaxaagana famsaxan masax lilkacbi ila alkacbi ilaa aanqood laga gaadho ayb lira'sika madaxaagana famsaxan masax dheh tuqsal waa la dhaqidhe cindanaa agtannada alrijlaani labadii lugood baa la dhaqayaa lilkacbi ila alkacbi laga gaadho ilaa aanqowga laga gaadho macna ayb ratib tartiibi oo isku xiji wuduu'aka waysadaada tartiibi oo xubnuhu sidaa loo sheegay isugu xiji bixtiyaatin dadaal maca ixtiyaatin adigoo dadaal ku daraya dadaalkaasoo daahirin muuqda si dadaal ku jiro yacni xubnihii waysada u kala tartiibi waali isku xiji alwuduu'a waysadii isku xijiyo xubnaha dhaqidooda ha kala goynin ee ha isku xigeen wadaaka kaasina bilburhaani xujuu ku sugnaaday haabitun bilburhaani xujo cad buu ku sugnaaday macna wa cala aljawaaribi sogsiyada ama shurubaadyada korkoodana famsaxan masax wa cimaamatin cimaamad korkeedana masax fii sunnatin sunno dhexdooda xaalay ahaadeen arrimahaas xadiis ay ku soo arooreen zid waxaad siyaadisaa yumsaxu waa la masixi alkhufaani labadii khuf waa la masixi intaana ku dar iyadana siyaadadaana daba dhig yowmun maalin iyo walaylatuhu habeenkiisu liahli iqaamatin nagaadi iyo joogitaan kuwa u ehel ah ayay u sugnaadeen wa alaaatun saddex habeeniyo saddexda maalmoodna limusaafirin bay u sugnaadeen ruux socoto ah laa taani mid nagaa mid negi ma ah maya mid negi oo joogo isaguo safar ahayn maya ayib waalmasxu masixidii fawqa alkhufi khufka korkiisuu ahaada laa min taxtihi xaggiisa hoose maya qawlun weeye ama walmasxu masixid fawqa alkhufi khufka korkiisa la masaxo laa min taxtihi xagga hoose aan laga masixini qawlun way cala alfiqhi oo qowlkaasoo cala alfiqhi fiqigii korkiisa ku sugan fiqigii alsaxiixi ee saxiixa addaanii ee dhowaa fiqiga saxiixa ee dhow waxa weeyaan inaad qofka korkiisa la masaxo uma kadib assiwaaku cadaygii fa sunnatun sunno wey liwuduu'inaa weyse qaadadkeennuu sunno u yahay wa salaatinaa iyo salaadeenna wa tayaqudi nawmaani mudka hurda soo toosidiisa iyo baraarugidiisa saddexdaa goor buu sunno yahay ayuu sheegay macna waysadii buu meesha ka gudagalay oo abyaadan uu kaga hadlay wuxuuna yidhi waysada arkaanteeda uu bilaabay waysada arkaanteeda faraa'ideeda waajibaadkeeda ko waxa weeyaan waa niyada markaad weysaysanayso inaad niyaysato oo niyadu maxay tahay niyadu carabka ma ah nawaytu farad alwudu ma ah niyadu niyadu naxalkeedu waa qalbiga waa casiimatu lqalbi ama waa qasdu lqalbi wa maxalluha alqalb qalbiga waxaad ka go'aansanaysaa in aad weysaysanayso bas waa intaa amaa nawaytu inaad carab ka tidhahdo iyadu niyo lama yidhaahdo ayib ninkii niyo u yaqaana waa qaldeen nudqi baa la yidhaahdaa waxa carabka ku hadlaya ama xubnuhu samaynayaan niyo lama yidhahdo niyo wixii qalbiga ka dhaca la yidhahdo oo xubinkaasi sameeyo yani waxbay ka yimaada ayib marka niyadu inay ka mid tahay waysada faraa'ideeda waxaa ku tusaya xadiidkii cumar bn khaaab fii saxiix albukhaari wa muslim inama alacmaalu binniyaat camal kasta niyadu ku xidhan yahay ayib waxaana ku tegay inay niyadu shardi tahay ama rukni u tahay ama farad inay tahay salaada haddii laga waysada haddii laga tagana waysadii aynan asaxaynin waxaa ku tegay culimmada badankood iyo jumhuurtooda shaafici axmed iyo maalik iyo culimada badankooda ayaa ku tegay waana sida saxiixa wey maana ayib waxay ku daraan culimada qaarkood sida imaam axmed caleyh raxmatullah bisinka ayuu ku daraa oo niyada markaad qalbiga geliso kadib waa inaad bismi illaahi dhahdo xadii laysku khilaafsan yahay sixadiisa ayuu cuskanayaayo odhanaya ruuxii bisinka ka taga wayse ma laha xadiikaasi sugnaantiisa hadal badan baa ka tagan ayib marka waysadii niyo ayaa u horeeya ee bal ku bilow buu ku yidhi markaad niyooto kadibna waqsil liwajhika wejigaaga dhaq waa arrinta labaad wejiga dhaq wejiga dhaq waxaa ka horeeya sandaarsiga iyo luqluqashada wuu soo wadaa laakiin wejiga dhaqidiisay galayaan buu isagu wataa wejigaaga dhaq wejiga markaad dhaqdo oo macnaha waxa weeyaan meesha timuhu ka soo bilowdaan ilaa lafgareedda ugu hoosaysa xagga ballacana waa labada dhagood inta u dhaxaysa intaa markaad dhaqdo bimacnaa waxa weeyaan wejiga dhaqidiisu luqluqashada iyo sandaarsiguna wejiga dhaqidiisay gelaysaa baa laleeyahay oo halkaasay culamada qaarkood marinayaan labadaada gacmood kadib dhaq labada gacmood waxaa la dhaqayaa buu leeyahay ilaa laga gaadho subxana wa tacala uu yidhi yani faqsiluu wujuuhakum waaydiyakum ila almaraafiq ilaadani bimacnaa macwe oo maraafiqdu waxay gelayaan waxyaabaha la dhaqayo waxyaabaha la dhaqayo yani ilaada kelimada la yidhaahdo waxa ka dambeeya marna iyo waxa ka horeeya isku xugun bay noqdaanoo way gelisaa marna kala xugun bay noqdaan marna kala xugun bay noqdaan maalan hadda meeshan oo kale ila almaraafiqi maca almaraafiqi wa haddii marka mirfaqa aad dhaqayeedo xusulku ay gaadhu biyuhu gaadheen waysadu ay gaadhi weydo bimacnaa malhid wa bimacnaa waysadii ma asaxayso waxaana kutusaya ilaada bimacnaa maca inay tahay xadiidka fi saxiixi muslim min xadiidi abi hurayra wuxuu leeyahay abu hurayra wuu weysaystay kadibna gacmaha markuu dhaqaya ilaa cududda ayuu gaadhsiiyey markaasaa wuxuu ihi sidaasaan arkay nabigu u weysaysanayo salawatu rabbi waslamu caleyh bimacnaa cududda xusladii wuu dhaafay wey macnaa xusladii wuu dhaafay ayb waqsil yadayka ila almaraafiqi caarifan biriwaayatin jaatka can cumaan riwaayadaas macnaha waa xadiiska cumaan ibni cafaan radi allahu canhu ee macnaha muslim iyo bukhaari ay wariyeen ee inta badan waysada iyo arkaanteeda iyo sunankeeda in badan oodan ka mid ay ku soo aroortay waa xadiidkii uu ka warinayay dee saad garanaysaan xumraan mawla cumaan wuxuu ka mid yahay min ajmaci alaxaadiid axaadiista ugu kulmin badan qaabkii nabigu u weysaystay salawatu rabbi waslamu caleyh xadiiskaasuu tilmaamaya markuu ina leeyahay biriwaayatin jaa'atka can cumaan kadib wuxuu ku yidhi madmid wakada stanshiq madmid luqluqo oo sandaarso luqluqashadu waa laysku khilaafsan yahay ma farad baa mise waa iska sunno haddii laga tago ayna weysadii waxba noqonayn kadalika waxaa la mid a sandaarsiga ma farad waajibaa oo haddii laga tago waysadii waxba noqonayso mise haddii laga tago waysadii maba jirayso faradba markaa noqonaya ayadana waa la isku khilaafsanya alimaamu axmed caleyh raxmatullahi baa ku tegey labaduba inay farad yihiin sandaarsiguna inuu farad yahay luqluqashaduna inay farad tahay sidaasaana laga fahmaya daahirka axaadiista nabiga salawatu rabbi waslamu caleyh maxaa yeelay abu daawuud waxaa ku soo arooray xadiis saxiixa oo laqiit ibnu sabra laga warinayo oo uu nabigu yidhi idaa tawada'ta famadmid buu nabig uri sal lay slm markaad weysaysanayso luqluqo soo amar ma amarkuna muxuu faa'iideeyaa alwujuub saas man wujuubkaana wax ka sarfiya lama hayo lama hayo nebi maxamedo intuu weysaystay luqluqashadii ka tegey amar aan saarif lahayn wey marka amar aan saarif lahayn saas daraaddeed baad moodaa ra'yigaasi inuu xoog badan yahay in ay luqluqashadu waajibta amaa sandaarsiga isaga xadiidkiisu saxiixaynku ku yaallaa inuu nebigu amray sal lay waslam oo uu yidhi man tawada'a falyastanfir ruuxii weysaysanaya ha sandaarsado marka iyaduna waa amar wey inay labaduba waajib yihiin imaam axmed baa ku tiri caleh raxmatullah fuqaha kale fuqahada kale waxay qabaan inay labaduba sunno yihiin saarifkana waxay ka dhigayaan aayadda waysada sheegtay mayna sheegin labadooda halkaasay maraya mayna sheegin laakiin nebiga amray sooma aayaddu haddayna sheegin xataa nebiguna amray bimacnaa waxa wey sunnadu soo masder mustaqila ma ahayn masder mustaqila wey bitashriic saas wey macna marka maadaama amar rasuul ka soo haray amarkiina aan saarif loo haynin in wujuubka la maraayo ayaad moodaa inuu sawaab yahay saas way macnaha madmid kadastanshiq lira'sika famsaxan madaxaga masax waa midda ka xigta way macnaha madaxa inaad masaxdo masaxa waxa weeyaan macnaha gacmihii oo qoyan in madaxa la mariyo wey ayib in madaxa la mariyo ayaa laga wadaa macnaha qaabka loo masaxayana waa qaabka xadiidka saxiixaynka xadiidka cabdullahi bin zaydun amaan maganaya uu nabigu sal lay wasalam ummadda baray labada gacmood oo qoyan in food inta laga bilaabo dib loo celiyo ilaa qadaadka la geeyo haddana la soo celiyo saasuu nabigu sal lay slam ummadda u baray madaxa in la masaxo labada lugoodna iyagana waa la dhaqayaa ilaa kacbaynka laga gaaro aayadda iyadana sheegtay wa arjulakum ila alkacbayn ilaadani haddana iyadana waa bimacnaa macwe oo aanqawyadu waa inay galaan dhaqidda xadiiskii waxaa kutusaya waylun lilcaqaabi min annaar oo buhaari muslim ay soo saareen jamaaca saxaabada ka mid ay ka warinayeen waxaa kaloo kutusaya xadiidka fi saxiixi muslim min xadiidi abi hurayra abu hurayra markuu weysiisanayay lugta midigtaabuu dhaqay ilaa uu dhudhinka galay dhudhunka ilaa uu gaadhay lugtii bidixdaydna wuu dhaqay ilaa uu dhudhunka gaadhay markaasuu wuxuu yihi sidaasaan arkay rasuulka u weysaysanaya marka aanqawgu waa qasab inuu galo wixii aanqawga ka koreeyaa sunna ah laakiin aanqawga qasab waa in la dhaqo macnaha ayib intaa markuu ka baxay baydka afraad wuxuu kaga hadlay masale ah tartiibka tartiibka wuxuu ka wadaa sida aayadda qur-aankii u sheegtay xubnaha in loo kala dambaysiiyo ma shardiba aayaddu maxay sheegtay wejiay iyo ku bilow sooma faqsiluu wujuuhakum wa aydiyakum gacmaha ku xiga wamsaxuu biru'uusikum madaxa ku xiga wa arjulakum ila alkacbayni lugaha u dambeeya sooma sida aayaddu u kala tartiibisay ma laasimba mise haddaan anigu weysaysanayo lugaha ka soo bilaabo wejigana ugu dambaysiisa waa saxaysa meeshaa way meeshuu ina leeyahay ratib ratib wuduu'aka biixtiyaatin daahira waysadaada tartiibiyo xubnaha sidaa aayaddu u sheegtay ha u kala dambeeyeen ha isku qasin hana kala hormarinayna sidaa u kala tartiibi macnaha tartiibku inuu waajib yahay baa waxaa ku tegay abu xaniifa iyo maalik riwaaya can imaam axmed ayay ku tageen sidaas macnaha maya waxay leeyihiin waajib maaha qolyahaasi yani abu xaniifa iyo maalik iyo riwaaya can axmed waxay leeyihin waajib maaha maxaa yeelay wawda isku xidhay ee isku caraftay ayaa waxay leeyihiin waa limutlaqi ljamci laa litartiib bay leeyihin fa'da iyo humada inta badan tartiibka faa'iideeya ama alwaaw xarfacaadka weeye yufiidu ljamca la tartiib ayib mutlaqu ljamci unbay faa'iidaysaa laakiin waxaa loogu jawaabay nebigu sal alay waslam intuu weysaysanayay iyo weysadii ummaddiisa baray midna lama hayo isagoo weysada xubnaheeda sidaa aayadda ay ugu soo aroortay si ka gadisan u weysaystay maadaama ficilkii nebigu uu sidaa ahaa waa in la raaco khaasatan ficilkiisu markuu nas mujmal ah tafsiirinayo naskaa mujmalka ah xukumka uu qaadanayabaa ficilkiisuna qaadanaya hadduu wujuub yahay iyo hadduu istixbaab yahay hadduu jawaas yahay saas maana marka waxay leeyihiin tartiibku waa waajib bay qabaan imaamu shaafici iyo axmed baa ku tegay inay waajib yihiin tartiibka marka waa kala dambaysiinta xubnaha in sidaas loo kala dambaysiiyo ayb qaarkoodna waxay leeyihin ficilkaas mooyaane wax daliila looma hayo sidaas daraaddeed waajib ha ka dhigine mas'aladan istixbaab uun u daaya oo haddii lugaha laga bilaabiyo haddii gacmaha laga bilaabo waysadii ha asaxdo sunnadii unbaa la khilaafay qaar baa halkaa marayo waxa weya waa abu xaniife iyo maalig iyo riwaaya can axmed saan horeyba u sheegnay macnaha tartiibkaa marka ku dadaal bug biixtiyaatin daahirintaa wuxuu ka wadaa mas'aladu haddii la yidhaahda xataa haddii la yidhaahda xataa sidanaa laysugu khilaafsan yahay hadday noqotay adiga axwad waxa oo dadaalku siduu ku jira inaad qaataa fiican soo ma alixtiyaat liddiin mar walba haddii laysku lagu yidhaahdo sidan iyo sidanaa layskugu khilaafsanyay sida adiga diintaada dadaalku ugu jiro oo macnaha wax weeyaan khayr wax kuma yeelee maxay dhihi jire shar joogaay adiga waxba ku yeeli mayso haddaad dhanka fiicanoo mar walba ka marto oo dhanka taxadirka iyo dadaalku ku jira mar walba mar wey macana haddaad kollayba kollayba xulmihii dhaqayso haddaad tartiibisi iyo haddaad isdaba marisaba dhaqitaan wada tahay midda dadaalku ku jira soo inaad marto maaha kulligood waxay isku waafaqsanyahin haddaad tartiibka marto inaad weysadaadii asaxday bal inaad sidii ugu fiicnayd martay bay isku waafaqsanyahin laakiin haddaad tartiibka ka tagto qaar baa waxay kuleeyihin weysada kuma jirtaba ixtiyaadku xaggee ku jira marka inaad tartiibka marto soo maa biixtiyaatin daahirin saas macna ka wada inaad macnaha dadaalka dhankiisa aad marto wala masalul khilaafiya ba haato macna waalil wuduu'a baydka qaybtiisa dambe wuxuu kaga hadlay iyadana mas'alo kaloo la yidhahda almuwaalaa muwaalaadka waxa weeyaan waa inaad xubnaha markaad baqayso ay isku xigaan oo aan shaqo kale soo kala dhexgelin waxaa la diidan yahay intaad wejiga dhaqdo ood iska shaqo tagto meelahaa soo shaqayso kadibna inaad waxoogaa markay kasoo wareegto aad haddana gacmaha dhaqdo haddana gacmihii muddaha iska joogto markay ingegaan haddana aad lugaha dhaqdo waayo wixii isku xigaan almuwaalaa isku xiji wey macna isku xijiyena kala ingegin sidaas weeyaan axmed iyo jamaaca culimada ka mid a ayaa waxay ku tageen in isku xijinta iyo isdabadhigidda xubnuhu ay waajib tahay maxaa yeelay waysaba ma aha bay leeyihiin haddii uu aan la isku xijinin waysaba ma noqonayso waxaa daliishanaya xadiidkii fii sunani abi daawuud kusoo arooray waa xadiid saxiix nin buu nabigu arkay sal lay slam tukanaya lugtiisa dhabarkeedana qadar yar oo dirhamkoo kaleo dhalaalayo oon biyuhu taabanin ayaa ka muuqda markaasaa nebigu wuxuu amray inuu waysada soo celiyo waysadii oo dhan ku naqalay bimacnaa waxa weeyaan lugta ayaa meel yar oo malaha dirham in yar dirham leeg baa markuu weysaysanayay biyihii ka halmaamay lugtii marka meel baa baacad oon biyihii gaadhin nebigu wuxuu arkay ninkii oo tukanaya war kac soo weysaysu ku yidhi kac soo weysayso bedelka la leeyahay soo lama dhaheen intan yartaa uu soo dhaq ya soo weysayso maxaa loo yidhi marka leanna markuu soo weysaysta xubnaha soo dhaqay iyo markan la amraye la leeyahay kac dib u noqo la leeyahay baa wakti u dhexeeya haddii hadda la yidhahdo intan besa soo dhaq macnaha waxa weeyaan dhaqidii lugta iyo xubnaha dhiqidoodiibaa waxaa u dhaxaynaya wakti oo meeshaa waxaa ka baxaya bimacnaa isku xijintii iyo xidhiirintii baa ka baxaysa soo ma sidaas daraaddeed baa waxa la weysadii o dhan dib ugu noqo kac soo weysaale xubinka keliya soo dhaq lama dhin xadiiskaasay daliishanayaan ayaduna waxa wey masale hadal ka taagan yahay laakiin laa shaka iyadana ixtiyaadku inuu ku jiro inuu ruuxu uusan weysadiisa kala goynin uusan waxyaaba kala duwan macna uusan gelin wey macna ayib baydka shanaad wuxuu kaga hadlayaa isagana masaxa dhowr shay baa la masaxaa waxaa la masaxaa oo gacanta qoyan korka laga mariya masaxa macnaa waxa weeyaan biyo lagu shuubi maayo laakiin gacanta qoyin baa korka laga marinaya jawaaribta o jawaaribta jawaaribta waa jamcu jawrab jawrabkana waxaa la yidhaahdaa waa shay kasta oo lugta la geliyo waa libaasu rijli baa la dhaha lugta wax kastaoo la geliyo jawrab baa la dhaha saasaa macnaha macnaha ugu fiican qaarkood waxay leeyihiin waa waa nooc hufka ka mid ay ku fasirayaan laakiin jawaaribta waxaa loo yaqaanaa yani sogsiyada ama yani shurabaadyada aan xidhanno lugta la geliyo ayaa loo yaqaana kuwaasi hadday lugta kuugu jiraan bedelkii lugta aad intaad ka siibto lugta dhaqi lahayd waad masixi kartaa xubnaha kale markaad soo dhaqdo ayaga waad masixi kartaa waxaa kaleeto iyadana la masixi karayaa cimaamadda cimaamaddu markay kuu duuban tahay cimaamadii duubnaydeedu aabada lahayd marada yartay halkan ka laalaabdale ama yanan la-aaniba lakin cimaamadda duuban oo sida farsamaysan madaxa loogu duubay cumaamadaasi in la siiboo madaxa la masaxo mashaqaa ku jirta iyo dhib leanna markuu furfuro ama uu siibo haddana dib inuu gashado mashaqiyo dhib buu kala kulmaya cumaamadii marka iyadoo sideedii madaxa ugu jirtaa korka laga masaxaya ayadana waa la masixi karaya labadaba sunnaday ku yimaadeen waxaad ku dartaa khufafka iyagana waa la masixi karaa khufku waa midkan haragga ka samaysan oo kabaha laga hoos gashado keligiina waa lagu socon karaya kaasna isagana waa la masixi karaya saddexdaaba wuxuu ku yidhi masax jawrabaynka in la masixi karayo waxaa ku soo arooray xadiidka mugiirat bnu shucba nebigu sal wuxuu yihi mugiira ana nebiya sal lay slam masaxa cala aljawrabayni wannaclayn labada jawrabna nebigu wuu masaxay kabaha korkoodana wuu masaxay abu daawuud iyo tirmidi baa wariya xadiiskaasi ayib hufaynka in la masixi karana xadiikeedu isaga aiixaynku ku jira xadiikeedu saxiixaynku ku jira maana in labada khuf la masixi karo waa kuwa haragga ah xadiidka mugiirat bni shucba oo nebigu uri sal lay slam dachumaa fa inii adkhaltuhumaa aahiratayn iska daa buu nebigu sal lay slam inuu ka siibuu damcay nebiga lugtiisa ka bixiyo daa buu i iyagoo daahiraan geliyey uma masaxa nebigu sal lay slam korku ka masaxa saas wey maana marka almasxu cala alkhufayn ayaga waa bilitifaaq hadal kama joogo waxaa khilaaftay shiicada sidaas daraaddeed baa culimada sunnadu waxay ku daraan kutubta tawxiidka kutub sunna kutubta la yidhahdo baa qaarkood waxay ku daraan almasxu cala alkhufayn asalkeedu waa masale fiqiya laakiin waxay ugu darayaan maadaama firqa daalla ay khilaaftay bay ugu darayaan firqa daalla maadaama ay diiday oo macnaa shiicada marka almasxu cala alkhufayn ayadu meesheedu wa ama almasxu cala aljawrabayn labada jawrab in la masixi karayo yacni waxaa qaba saxaabo fara badan baa qabay saxaaba fara badan oo toban ka badan ayaa laga soo guuriyaa cali bn abi aalib ka mid yahay cumar uu ka mid yahay anas uu ka mid yahay axmed ibni xambal baana ku tegay fuqahada iyo jamaaco fuqahada iyo culimada ka mid in la masixi karo jawrabeynka oyna shardi ahayn shayga la masaxayo inuu haragay innagu waxaan garanaynaa madhabkii shaaficiyada kutubtiisa aan akhrisan jirnay waxay dhihi jireen khufka amaa wixii aan khuf ahayn oo harag ahayn oo biyuhu inay lugta gaadhaan aan celinaynin asaga lama masixi karay dhihi jireen waxay ka qaateen min musama alkhufi bay ka qaateen waa ilaa daliil kale ma leh khuf waxaa la dhihi jiray uun harag waxaan harag ahaynna khuf lama dhaho halkan bay ka qaateen jawaaribtu marka waa ka gedisan tahay khufka xadiiskaasaana ku soo arooray abu daawuud iyo tirmidi ay wariyeen inuu nabigu salawatu rabbi wasalaamu caleyh uu masixi jiray bal kabaha inuu masixi jiray ayaaba xadiidka ku soo aroortay rasuulka salawatu rabbi wasalaamu caleyh intaa marka waa la masixi karayaa masaxoodana adiladaas ay leeyihin ayib masaxa la masaxayaayo shardi buu leeyahay markaad masaxayso bimacnaa masaxiddu garo oo meeshii lugaha intaad ka siibto la dhaqi lahaa lugaha unbaad beddelkii dhaqidda gacmahoo qoyan baad korka ka marinaysaa lugihii waaba dhaqan yihiinba sidaasay daahir ku yihin sidaasaad ku weyse qabtaa yacnaa waxaa loo loo jideeyey in lagaa fududeeyo mashaqada mashaqada siibidda iyo dibugashiga iyo waxaana laga fududaynaya ummadda ilan diinta waxa wey usuusheena waxaa ka mid a rafculxaraj iyo yani waxa weeyaan wixii mashaqaa in la rafciyo ummadda laga qaado macna taysiir iyo fududayn baa ka mid taysiir baa ka mid qawaacidda shareecada in la fududeeyo saas macna ayib waxaa la mida marka jawrabkan hadda aan xidhanay sogsaantaha sogsaantu way ka mashaqo badan yihiin xagga mashaqada iyo ciladii loo jidayo marka la fiiriyo way ka mashaqo badan yihiin muxua khufki waxay khufku waa arag haddii intaad iska bixiso ood lugaha dhaqdo lugihiiyo qoyan dib waad u gashan kartaa laakiin haddii aad sogsaanta bixiso waa inaad lugihii ingejiso sooma waa mashaqatun calaa mashaqa waay sidaas daraaddeed cilatu cilatu tashriic khufka waxaaba kaga xoog badanba yacni jawrabkaa kaga xoog badan labadoodubana dee nas bay leeyihiin oo xadiis kale leeyihin a'immada qaar qaatay imaam axmed baa ka mid oo culimmada qaatay saxaabadiina in badanoo ka mid a laga soo guurinaya marka adiga haddaad soo istaagto un madhabkanagu ma sheegi jirin dee madhabkiina diintao dhan madhabkiina maaha madhabkiina madaahib kaloo fara badan baa jirta aqwaalu ahlicilmi baa jirta waxna waa ku saxsanaan kara waxna waa ka khaldanaan kara waxna waaba ka boodi karaanba macnaha sidaas weyan ayib kadib beydka ku xiga wuxuu kaga hadlay intee baa loo ogol yahay inay masixi karaan dadku khufka iyo macnaha waxa weeyaan waxyaabaha aan sheegnay in la masixi karay habeen iyo maalin waxaa masixi karaya dadka aan socotada ahaynee guryahoodii jooga ee negi bimacnaa waxaa laga wadaa markii intaad intaad weysaysato adoo wayse qaba waysadaadu kuu dhammaystiran tahay aad gashato markaasaad kow ka leedahay markaasaad bilaabaysa markaa laga bilaabo afar iyo labaatan saac bay lugahaaga ku jiri karaan ood intaa masixi kartaa markay waysadu kaa jabtaba intaad weysaysato bedelkaad bixin lahayd iyagoo meeshooda ku jiraad korka ka masaxaysa kadibna waad wayse qabta laakiin hadday habeen iyo maalin soo wareegto qasab waa inaad bixiso waa inaad siibto hoysaysato abcan maaha inaad siibto waysadu kaa jabto maaha markaa ay wakhtigii dhammaado oo waysadu kaa jabto haddii wakhtigii intuu dhammaado waysadaad ku weysaysataa ayna kaa jabin oo aad lix saac oo dambe toddoba saac oo dambe wayse qabkii aad sii ahaato waysadii ma jabin laakiin waxaa lagula sugayaa uun marka ugu horraysa waysadu kaa jabto ee inaad weysasta aad u baahato halkaasaa laguu fadhiisanaya markaasaa waxaa lagu leeya wakhtigii lagugu talagalay waa kaa dhammaaday hadda ha masixina siib oo lugta si rasmiya u dhaq markaad dhaqda kadibna dib u gasho markaad dib u gasho haddana maxaa kuu bilaabanaya haddaad rabto habeen iyo maalinkaa kuu bilaabanaya habeen iyo maalinkaa markay kaa dhammaadaan oo waysadu kaa jabto haddana bixi oo weysayso dahaaro qab ku gasho habeen iyo maalin kale haddaad doonto bilaabo saasaa macnaha laga wadaa habeen iyo maalin bay leeyihiin dadka joogay markaan socotada ahayn saddex maalmood iyo saddexdoodii habeenna dadka socotadaaba loo ogolyahay dadka socotada saddex habeen iyo saddex maalmood iyagu way way qabi karayaan macnaha leanna ayagaa uga baahi badan fududaynta marka la masaxayo marka khufka ama jawrabeynka marka la masaxayo ama kabahaba haddii la yidhaahdo marka la masaxayo xaggee laga masaxaya gacanta xaggee la marinayaa xagga koraa laga marinaya bimacnaa waxa weeyaan xagga hoose gacanta ka marin mayside gacantoo qoyan ayaad xagga kore ka marinaysaa saas way macnaha ayib waxaana kutusaya xadiidkii cali bn abi aalib radi allahu canhu uu dhihi jiray low kana diinu bira'yi lakana asfal kufi wlaa bilmasxi min aclaa waqad ra'aytu nabiya sal lay slam yamsaxu calaa daahiri khufayhi hadday diintu ra'yi iyo waxay ila tahay ahaan lahayd kufka in xagga hoose laga masaxo baa kaga haboonaan lahayd in korka laga masaxo leanna meesha dhulka gaadhaysa waa xaggee waa xagga hoose sooma xagga hoose in la masaxa kaga haboonaan lahayd laakiin rasuulkaan arkay buu yuri sal lay slam oo kufka korkiisa xaggiisa kore masaxay xagga koraa marka laga masaxaya xadiidka abu daawuud baa wariyay bisanadin saxiix waa xadiis sugan wey maana ayib marka korkaa laga masaxaya cimaamadda kadalika iyadana korkaa laga masaxaya laakiin cimaamadda markii la masaxayo waa in madaxa qayb yaroo ka midana biyaha la gaadhsiiyo bimacnaa wax yar siduu nabigu samayn jiray sal lay slam meeshan qaybta hore ee wejiga baad yani waxa weeyaan biyaha gaadhsiinaysa o masaxaysa kadibna cimaamadii baad ku dhammaystiraysaa oo madaxa saaran saas maana madaxa saaran badelkii aad intaad siibto madaxa dhan aad masix lahay madaxa qaybta horaad biyaha kaga masaxay kadibna cimaamadii macnaha ayaad yani ku dhammaystiraysaa wey ayib walmasxu fawqa alkufi laa min taxtihi qawlun cala alfiqhi uma asiwaaku fa sunnatun cadaygiibu markaa kadib ka hadlay cadaygu waa sunna buu yihi waysadeenna markaan wayse qaadanayna iyo markaan tukanaynaba xadiidka bukhaariyo muslim min xadiidi abi hurayra ayaa kutusaya lawlaa an ashuqa calaa ummatii laamartahum bisiwaaki cinda kulli sala wafii riwaayatin cinda kulli wuduu haddaana ka baqaynin ummadayda inay dhib soo gaadho dhibaatoodaan waxaan amri lahaa inay cadaydaan salaad walba agteeda riwaayad kalena wayse kasta agteeda mar kastoo weysaysanayaan taasaa marka kutusaysa wa tayaqudu nawmaani waxaa kaloo iyadana uu sunnaya cadaygu ruuxu markuu hurdada ka soo kaco ilan markaa afkiisa isbedel baa ku dhacay ruuxu markuu seexdo afkiisa waa isbedelaa waxaana kutusaya macnadiidkii xudayfat bnyamaan fii saxiix lbuhari wa muslim kana rasulu lahi sal lay slam ida qaama min alleyli yashuusu faahu bisiwaak nabigu sal lay slam habeenkii markuu hurdada ka soo kaco caday ayuu afkiisa marin jiray oo nabigu sal lay slam wuu cadeeyan jiray saas mana ayb uma alwudu'u weysadii buu yihi biniyatin buu ahaaday ee fabda ku bilow bihaa niyada ku bilow waqsil dhaqli wejiga wejigaaga dhaq tunqa waa lagu daahirini min adraanin wasakyaal xaggoodaa lagaa daahirinay bimacnaa dhaqidda la weysaysanayo laba wasakhoodba way kaa daahirinaysa wixii wasakhe jidhka saarnaana way kaa daahirinaysa wasakhdii dembiga ahaydna way kaa daahirinaysa saasmanwasadii dembiga ahayd waqsil dhaq yadayka labadaada gacmood dhaq ilalmaraafiqi ilaa xusullada laga gaadho caarifan bimacnaa xusullada maca almaraafiq wey xusulladana la dhaq wey caarifan xaad aad tahay mid garanaya biriwaayatin xadiid jaaadka kuu timid can cumaana cumaan xaggiisa kaaga timid waa xadiidka saxiixayn kusoo arooray ee cumaan uu ka warinayo mawlihiisi xumraan uu ka warinayo macna ayib madmid luqluqa buu ku yidhi kadaa kaa hore xaal uu la mid yahay istanshiq sandaarso lira'sika madaxaagana famsaxan masax tuqsalu waa la dhaqi cindanaa agtanada haddaan ahlu sunnaha nahay arrijlaani labadii lugood baa la dhaqayaa lilkacbi maca alkacbi aan qawga lala qabo lilkacbidaasi tuqsalay ku tacaluqaysa aanqawga lala qabo waa la dhaqaya cindanaa muxuu yidhi tuqsalu cindanaa alrijlaan khilaafan lishiica wa khilaafan lishiica oo iyagu waxay qabaan lugaha waa la masaxaya soo jeed cindanaa yani ahlusunnu ka wada markaa macna ayib ratib tartiibi wuduu'aka waysadaada tartiibiyo kala dambaysii biixtiyaatin dadaal daahirin oo muuqda dadaal muuqda yani ma adigoo dadaalayo dadaal muuqda bixinaya kala tartiibi wey maana waali isku xiji alwuduu'a waysadii isku xiji wayse qaadadka isu xijiyo oo macnaha kala dambaysiini wadaaka kaasi bilburhaani haabitun mid sugan way bilburhaani xujo cad buu ku sugan yahay wa cala aljawaaribi sogsiyada ama sharubaadyada korkoodana famsaxan masax wa cimaamatin wa calaa cimaamatin cimaamad korkeedna masax fii sunnatin sunno dhexdeeda xaalay ahaada arrimahaas dariiqa nebiga ka soo arortay zid waxaad siyaadisaa yumsaxu waa la masaxi alkhufaani labadii khufna waa la masaxi waa harag ayib yawmun iyo habeen iyo walaylatu yawmun maalin iyo walaylatu habeenkiisu liahli iqaamati nagaadi ehelkii ayay u sugnaaday nagaadiga dadka u saaxiibkeen markaa socotada ahayn ee guryahoodii jooga ayay u sugnaaday habeen iyo maalin wa alaaatun saddex beriya saddexdooda maalmoodna limusaafirin bay u sugnaatay ruux socoto ah laa taani oo aan laa taani mid joogoo negi maya laa taani uma sugnaa wey macanaa mid negi uma sugnaa taanidaasi waxaa laga keenay min tanaa bilmakaani tanaa tanaa bilmakaani tunuu'an wa tanaa'atan idaa aqaama bihi wa min taani buu hadda yidhi laakiin kelimadu waxa wey min taani'in min taani'in hamz waa kaa ugu dambaysa macanaa bimacnaa muqiimin waa laa taanin ay laa muqiimin saasaa laga wadaa ayib walmasxu masxi fawqa alkhufi khufka korkiisa la masaxay laa min taxtihi xagga hoosena aan laga masixini qowlun waa qowl oo cala alfiqhi fiqigii korkiisa ku sugan fiqigii alsaxiixi ee saxiixa ahaa addaanii ee dhowaa waa qowl fiqigii saxda ee kitaabkii sunnada laga qaatee dhowaa qowl ku dul sugan way uma kadibna asiwaaku cadaygii fa sunnatun waa sunno liwudu'inaa weysadeenna ayuu sunno u yahay wa salaatina iyo salaadeenna iyo wa tayaqudi nawmaani midka hurd hurdada badan midka hurda toosidiisa iyo baraarugidiisa markuu soo kaco saddexdaa goor buu sunno yahay cadaygu xaalado kale uu sunno yahayna waa jirta baabun fii nawaaqid lwuduu'i waysada waxyaalaha jabiya ayuu baabu yahay wa nawaaqidun buu yidhi kuwa jabiya liwudu'inaa waysadanada jabiya qad buyinad waa la caddeeyey bilmadyi baa lagu caddeeyey aw nawmin hurdaa lagu caddeeyey maca almayalaani yani lala qabo yani iilasho ruuxu iisho xadaun weye waxyaalaha waysada jabiyey xada wax soo baxayo ka soo baxay qaarka hore xagga hore ama xagga dambe wa masu lfarji xubinka tarankoo la taabtaa jabiya masigaasoo kaana ahaaday bishahwatin shahwa sababteed ahaaday shahwa darteed loo taabto maca aklinaa cunideenna lala qabo min laxmati lbucraani geela hilibkiisa aan cunno bucraanku waa baciir baciir waa neefgeela manaa bucraan ayib laa maya laysa ma ahaanin lamsun taamasho linnisaa'i dumarka la taabtaay binaaqidin mid wayse jabiya ma aha laa qaya mantagina ma ahaanin mid waysada jabiya laa dama dhiigna ma ahaanin mid waysada jabiya dhiiggaasoo daama daa'imay fii sayalaanin shuban ha shuban iyo dareer dhexdii ku daa'imay dhiig socda isaguna waysada ma jabi waxyaalaha waysada jabiyaay ayuu meeshan ka gudagalay shan buu ku sheegay midda koowaad waysada jabisaa waa madyiga madyiga waa tan hadda soo sheegnay soo ma xadiidka cali bin abi taalib baa kutusaya oo nabigu sal ly waslam markii uu la weydiiyey nabigu wuxuu ihi fiihi lwuduu madyiga waysaa ka waajibtay ha laga weysaysto caamatu ahlilcilmina way qabaan midda labaadi waa nawmun maca almayalaan mayalaanka wuxuu ka wadaa bimacnaa hurdo ruuxii uu la liicay manaa waa hurdo culus soo ma hurdo ruuxii uu la liicay oo intay ka tanbadatay xiskiisii iyo dareenkiisii ay tagsiisay taasaa macnaha waysada jebisa hurdadu hadday iska fududahay oo ruuxu intuu waxoogaa isha isyarogeliyo weli dareenkiisii joogo jidhkiisa waxa ka soo baxaya uu dareensan yahay markaasi waxba ma jebiso ama dhinac hagu faseexdo marka ama fadhiga hagu seexdo cabdullahi bn cabaas kama fii saxiixi muslim wuxuu leeyahay nabigu sal lay slam fii qiyaami lleyl salaada habeenkii markuu u taagan yahay salaatuleylka ayaan la tukan jiray bu fa kaana idaa akfaytu ya'hudu bishaxmati uduni markaan waxoogaa intaan yaro lulmoodo ama sii dhici rabo ayuu dhegta intuu carjawdeeda i qabto buusaa ii maroojin jiray hurdadaa kaa duuli haddii lagu qandhuufto adoo hurdaysan sooma marka waxoogaa hurdadaasi maadaama aynan dareenkiisii tagsiinin waxaa kaloo iyadana kutusaya ayib waxaa kaloo kutusaya saxaabada ridwaanullahi calayhim waxaa soo aroortay masaajidka markay joogaan inay marmarka qaarkood xataa qaarkood khuurin jireen kadibna intay iska kacaan salaada la geli jira oo la tukan jiray oo ruux khuuriyeys oo ruux dareenkiisii tegin ma dadku waa kala gedsiyiin qaar waxaa jira ayagoon dareenkoodii weli tegin khuuradoodu bilaabanayso soo ma way jiraan weli iyagoo wax kala fahmaya xataa qaar waxaa jira quuradooda maqla ruux quuradiisii maqlaya soo soo ruux soo jeeda maa weli a adiga almuhim ruuxu waa inuu weli dareenkiisi joogo oo uusan xiskiisu tegin haddii xiskiisa ay hurdadu tagsiiso markaas waysidii waa jabaysa fahano macnuhu waxa weeye yani hurdadu laf ahaanteeda naaqid ma aha iyada naf ahaanteeda naaqid wax jabiye maaha laakiin waxaa la yidhahdaa waa mandinatu naqdi wa waxay mala u tahay hadday ruuxa heshaba inuu ruuxii waysadii ka jabayso waa haalibka say u badanta leanna ruuxii xubnihiisiibaa istirkhaa samaynaya xubnihii baa dabcaya mar hadday xubnihii dabcaanna xagga dambe isagoon ogeyn bay wax ka imaanaya saas way maanaa saas daraaddeed baa nabigu salawatu rabbi wasalam aleh xadiidkii cali bn abi aalib abu daawuud bisanadin jayid ama xasan uu kusoo ku keenay wuxuu nabigu yidhi sal lay slam alcaynaani wikaau sahi labada indhood waa ruuxa yani ha wikaau sahi waa dabada ningaxeedii waay labada indhood waa dabada ningaxeeda dabada cadhig ku xidhnaa waay maanaa ningax waa cadhig faman naama falyatawada' buu nabi yuri sl lay slam wa fii riwaayatin addoonku ruuxu markuu seexdo faqad istadlaqa alwika ninkii waa furanaya macnaa waxa weeyaan labada indhood intay soo jeedaan ruuxa xagga dambe wixii ka soo bixi lahaa wuu la socdaa sidaas daraaddeed dabadii waa ningaxan tahay oo way xidhantao wax ka soo bixi maayaan ma furani markaas markaa weysaysta buu nabi uri salawatu rabbi waslamu caleyh marka waa madinatu naqdi ee ma aha naaqid ma aha mar hadduu madinatu naqdi yahay markuu ka qaalib noqdo jidhka oo dareenka tagsiiyo markaasaa la filayaa inay waysadu jabto amaa inta ruuxa dareenkiisu joogo maya saas way macnaha ayib marka saas daraaddeed baa wuxuu ihi aw nawmin maca almayalaan mayalaan buu ku daray mayalaan waa markaa markay jabinayso macnaha qodobka saddexaad ee waysada jabiya uu ku daray xadathun xadathun xadathku macnaha waxa weya waa waa gadaal waxa ka soo baxa ama xagga hore xagga hore xagga dambe waxa ka soo baxa kaadi hadduu yahay saxara hadduu yahay neef hadduu yahay kulli baa soo gelay xadiidkii abu hurayra kutusaya fi saxiixi lbukhari wa muslim laa yaqbal allahu salaata axadikum ida axdaa xataa yatawada midkiin hadduu xadao salaadiisa alla ma aqbalo ilaa uu weysaysto ayib waana laysku waafaqaya ijmac wey hadal kama taagna culimadu isla ogoliyay qodobka saddexaad ee waysada jabiya ama arrinta saddexaad ee waysada jabisaay waxa wey waa masul farji kaana bishahwatin masul farji yani xubinka taranka taabashadiis ama ka ragga ama ka dumarka midku dooni hanoqo taabashada haddaad taabato waysadii waa jabaysa laakiin ma taabashoo dhan baa maya waa haddaad u taabato bishahwatin kaana bishahwatin buu ku qayb haddii dareen iyo nooc shahwo ah iyo damaaci kugu jira haddaad u taabato ama kaaga ha noqdo ama ku kaloo aan kaaga ahayn ha noqdee markaasay waysadu jabaysa haddiise gacantu iskaga dhacdo oo adoon u qastin ay gacantu ku dhacdo ama taabasho aad u qastatayba aad taabato laakiin laa lishahwatin dara kalaa kaa galay ood u taabatay markaa waysada ma jabayso lishahwatin bishart markaasaa taabashadu ay waysada jabinaysaa maxaa daliilu ah daliilkeedu waa laba xadiis oo masalada kusoo arooray xadiidkii busrat binti sufwan ad garanaysaan fi sunan ee nebigu yidhi sal lay slam man massa dakarahu falyatawada xubinkiisa taranka ruuxii taabta ha weysaysto ayib xadiidka labaadna waa xadiidkii talqi bnu caliyin wuxuu yidhi nabiga waxaa la weydiiyey can masi dakari fi sala xubinka taranka taabashadiisaa la weydiiyey markaasaa nabigu wuxuu yhi sl lay slam hal huwa ilaa budcatun minka oo badcatun minka yani soo xubin uun adiga kaa mida maaha soo uun xubin jidhkaaga ka mida maaha bimacnaa waxa weeyaan markaad u taabato ka xubin jidhkaaga ka midoo kaleeto markaasi waysadii ma jabinayso sida aad lugtaada u taabato lugtaada mashahwaa loo taabta soo xubinu jidhkaaga ka mida maaha timahaaga u taabatood wejigaaga u taabato inamaa huwa badcatun minka xubin uun jidhka ka mida ahaan markaad u taabato markaasi waxa weeyaan waysada ma jabinayo laakiin markaad xubnihii kale sidii loo taaban jiray si ka gadisan u taabato oo markaa shahwa-a soo maha markaasi waxa weeyaan man massa dakarahu falyatawada xadiidka abusra ku fadhiya marka xadiidka abusrata bin safaan safwaan ayaa ku fadhiya markaa sidaasaana lagu jamciya waa sida ugu fiican taqriiban ee labada xadii lagu jamciyo wy maanaa ayib waxaana doortay koox culimada ka mid a ayaa sidaas qaba in sida labada xadiis lagu jamciyo xubinka taabashadiisuna markii shahwo loo taabtoon waysada uu jabinay sidaa markaynu dhinacno hooyada ilmaheeda markay ama saxarada ka dhaqayso ama caadatanba xubinkiisa hadday taabato waysadu ma ka jabaysa limaada sakatum ma dhici kartaa hooyo inay ilmaheeda xubinkiisa shahwo u taabato laa laa abadan ma dhici karto wabitaali wax ka jabaya ma jiro sooma lanna lishahwatin baa layidhi culimmada qaarkood waxayba leeyihiin man massa dakarahu dakarahu falyatawada waa kaaga uu wax waysada kaa jabinaya ku kale haddaad taabato daliil bay u baahan tahay bay leeyihin lanna xadiisku muxuu yidhi dakarahu damiirku aduu kuu noqonaya soo ma qolyana waxay leeyihin bal waa isku mid wuxuu ku galagedisan ma jiro ayib maca aklina min luxmati lbucraani waa masalada shanaad baan u malaynayaa waa naaqidka shanaad oo waysada inuu jabiyo uu sheekhu ku sheegay waxa weeyaan waa hilibka geela cunidiisa isagana xadiidkiisu fi saxiix muslim buu ku yaalaa nabigu wuxu uhi sal lay slam kama fi saxiix muslim nabiga waxaa la weydiiyey anatawada'u min luxuumi libil geela hilibkiisa ma ka weysaysanaa nabigu wuxuu uhi nacam ka weyse qaata waana madhabka imaamu axmed caleyh raxmatullah imaam shaafici xadiidkaas markuu arkay wuxuu hubi waayey xadiidka hilibka geelaha laga weyse qaato odhanaya sugnaantiisa iyo sixadiisuu hubi waayey markaasaa wuxuu yidhi idaa saxa alxadiidu bilwuduu'i min laxmi alibili qultu bihi xadiiska sheegaya hilibka geela in laga weysaysto hadduu asaxo waan qabaa buu leeyahy sidaas way madhabkayga culimmadii madhabka uga dambaysay baa marka xadiiskii mar hadduu sugan yahay oo saxiix muslim buu dee ku yaalla imaamulbayhaqi wuxuu yidhi saxa fiihi xadiiaan xadiidu jaabir ibnu sabra wa xadiidu lbaraa ibnu caazib saas maanaa yani xadii baa ku asaxay laba xadii baa ku asaxay sidaas daraaddeed waa madhabka shaafici buu yidhi imaamu nawowi sidoo kaleeto sharxu muslimka wuxuu ku doortay inuu hilibka geelu waysada jabinayo fuqahada muxaqiqiinta ee shaaficiyadu waxay qabaan inuu waysada jabinayo madhabka xanaabiladuna isagu waxa wey waaba isku raacsan yihin baan taqriiban masaladu mar hadday nas leedahay mar hadday nas leedahay hadal iyo war uma baahna hebel baa yidhi iyo hebel baa khilaafay iyo ijcal qawla fulanin fi lyaman meelaha kuturkaas ayaga ka dardaarmo waxay yidhahdeen qowlkanagu hadduu xadiiska khilaafo qowlkanaga tuura xadiiska qabsada imam shaafici aleh raxmat llah somaa dardaarankiisugaas xadiidkuna waa asaxay fa huwa madhabu shaafici saas man saasaa madhabka shaaficiyna muxaqiqiintuna saasay leeyihin bayhaqi iyo nawowi iyo saasay odhanayaan macana hilibka geelu marka waysada waa jabiyaa saas isla maqaam keliyuu nebigu ku kala qaaday oo la yidhi hilibka ariga ma ka weysaysanaa maya buu yidhi haddaa doontaa ka weysaysta hilibka geelana ka weysaysta bu nabig salawatu rabbi waslamu aleyh saas hilib mar hadduu hilib yahayna waa hilib dadka qaarkood ba waxay ku leeyn sheekh saambuusaha isaga ka war saambuusuhu hilib ma ahe saambuusuhu waa hilib saambuusaha waa hilib geel oo wax lagu laablaabay laablaabka wax lagu laablaabay macnaha wax weeyaan burka korka laga mariyey hilibnimadiisa ka saari mayso sax maraq haddaad cabtood maraqiisa ka dharagto waxba weysiisa kudhihi mayno alraajix laakiin hilibba haddaad cunto noocuu dooni ahaado oo geel ah ama ha yar yaraado ama ha waaweynaado ama siduu dooni ha loo sameeyo waa inaad weyse qaadato saas man ayib wuxuu markaa kadib inooga hadlay oo inoo sheegay saddex mas'alo oo laysku khilaafsan yahay waysada ma jabiyaan mise ma jabiyaan dumarka taabashadooda waa midda koobaad mantaga waa midda labaad dhiig ruuxa jidhkiisa ka soo baxa oo ka socda saddexdaas wayse lagu sheegay saddexdooduba wuxuu ku yidhi sida raajixa waysada ma jabiyaan amaa dumarka taabashadooda oo masalada hore ah waa sidaa uu u sheegay daliilku wuxuu rajaxayaa inaynan dumarka taabashadoodu waysada jabinin ama shahwo u taabo ama shahwala-aan u taabo ama xaaskaaga ha ahaato ama ajnabi ha ka ahaato taabasho aad taabatay inaysan waysada jabinayn waa sida raajixa waase mas'ala khilaafiya saxaabadaa isku khilaafay cabdullahi bn cabaas iyo cabdullahi bn mascuud aw laamastm nisa aayaddaa tafsiirkeeday ku kala tageen oo qomidna ka fahmay inay tahay taabashadii gacanta midna uu ka fahmay inay tahay taabashadii galmada kadib markii laga soo tago oo axaadiista nebiga loo yimaado baa la helayaa in aysan dumarku waysada jebinayn waxaana ka mid ah xadiista macnaha kutusaya xadiidka ay soo saareen ahlu sunanka qaar ka mid ah oo nabigu manaa wa wy min xadiii caaisha waxay tihi kaana yuqabilu wayahruju ila salaati walaa yatawada nabigu sal lay waslam wuu dhunkan jiray dumarkiisa salaaduu aadi jiray mana weysaysan jirin duu dumarkiisa dhunkado oo salaada aado isagoo weysaysanin buu tukan jiray nabigu salawatu rabbi waslamu caleyh ayb waxaa kaloo kutusaya iyadana xadiidkii isla xadiidkaa laftiisa imaam shaafici wuxuu yidhi hadduu asaxo waan qabaa waana xadiis saxiix waa xadiis sugawa waxaa kutusaya xadiidkii caaisha ee saxiix bukhaari isagana nebigu isagoo salaad ku jira uu lugta ka taabanaya waxaa kutusaya nebigu salawatu rabbi wasalaamu caleyh wayseqab buu ku seexan jiray sida xadiistu ay kutusayso xaasaskiisana hal maruu nabigu wen jiro la seexan jiray haddii la yidhahdo xaaskaagu weysii kaa jabisaa marana aad la uwanayso oo sariir la seexanayso wayseqab ma ku seexan kartaa la marna waysaqabka ma seexan karta leanna markaad soo weysiso isa soo daahiriso ood soo maartay aad soo baxdo ood sariirta timaado bimujarad aad taabata waysadii kaa jabta waysaqabba ku seexan mayse nebi maxamed waysaqab buu ku seexan jiray reerihiisana hal mar uu la wan jiray haddana waysaqab buu ku seexan jiray macnaheedu soomaha inaysan waysada ka jabin jirin saas w qatan masalada marka fuqahada qaarkood haba qabeen oo khilaafiyaha ahaatan laakiin daliil ahaan dhankay u xoog badan tahay haddii la yidhahdo waxay u xoog badan tahay lamsu nisaa lishahwa aw ligayri shahwa inaysan waysada jabinin saas mana hadday kuu bannaan tahay taabashadeeduna hede bannaani iyo wayse jabin la-aanba way wadataa haddayna taabashadeedu kuu bannaanaynna taabashadaa xaaraam ah laakiin waysadii ma jabayso taabashada xaaraamta iyo wayse jabkuna waa kala yihiin ayib haddaan layska yeelyeelin mas'alada labaadi waxa weeyaan ee uu sheegay inaysan waysada jabinaynin waa mantaga mantaga waxaa sugan inuu nebigu sal lay slam xadiidka tirmidi keyrka ay soo saareen nebigu sal lay slam qaaa fatawada'a nebigu intuu mantagay buu weysaystay culimada qaar baa cuskaday xadiidkaas waxay yidhaahdeen haddiiba la mantago mantagu waysada waa jabiya waa in laga weyse qaato qolana waxay yidhahdeen war waa ficil nebigu waa mantagay waana ka weysaystay waa ficil ficilna muxuu faa'iideeyaa haayatu maa fi lmri uu faa'iideeya waa istixbaab soo ma wujuub ma faa'iideeya waxay un ku tusi un ruuxu hadduu mantago inuu ka weyse qaato un intaasay kutusi inay mustaxab tahay oo ay sunno tahay amaa wuu waajib inay tahay weysadii uu jebinayo daliil kaley u baahan tahay ficilka keliya kuma fililay macna imaam shaafici caleyh raxmatullah iyo fuqaha kala badan baa ku tegey shekhulislam ibnu taymiya caleyh raxmatullahi baa dooranaya masalada ugu dambaysa ee uu sheegay waxa weeyaan iyadana dhiigga jidhka ka socda dhiigga jidhka ka socda waan soo sheegnay dhiiggu hadduu xagga hore ka yimaado yani qaar horaha xubinka taran ka soo ba ama xagga dambe ka yimaadee saxaradu ka timaado kaasi inuu waysada jebinayo hadal kama joogo iyada leanna markaa muxuu soo gelayaa xadad buu markaa noqonaya soo ma laakiin markuu jidhka intiisa kale ka soo baxo waysada ma jebinaya maanta wa midu hadda ka hadlaya macnaha ayib waysada ma jebinayo waysada ma jebinayo maxaa yeelay asxaabu rasuuli lahi sal ly waslam waxaa sugan in badanoo ka mid ah ayagoo dhiig jidhkooda ka socdo inay tukan jireen bal xadiidka imaam shaafici imaam bukhaari caleyh tacliiqa ku keenay abu daawuud iyo keyrkoodna ayba xidhiidhiyeen sanadkiisa waa xadiidka jaabir bn cabdillaah yacni rasuulkaan raacnay buu leeyahay fii qaswati daati riqaac nin anaga ka naga mid ah ayaa nin gaala ayaa ayaa macnaha waxa wey nabar u geystay may nin muslim ah ayaa nin gaala xaaskii wax gaadhsiiyey ninkii gaalka wuxuu ku dhaartay ilaa inaanan joogaynin ilaa aan maxamed saxaabadiisa nin ka mida dhiiggiisa daadiyo mooye nebigu markuu soo noqday buu markaas ka soo dababaxay ninka gaalkii soo raad qaaday uu ka dabayay meel buu nebigu degay markuu meel degay kadib wuxuu yidhi hal rajulun yakla war caawa yaa ina ilaalinaya waardiga qabanaya caawa yaa ina waardiyeynaya fantadaba rajulun min almuhaajiriina wa rajulun min alansaar hawshii waxaa usoo baxay laba nin oo midna uu yahay muhaajiri midna ansaariya inay waardiga habeenkaa qabtaan markaasaa nebigu wuxuu ku yuri sal ly waslam meeshaa gosha ah meeshaa macnaha yani waxa weeyaan dooxada iriddeeda kore halkaa istaaga waa meeshii la islaam waxbaa kasoo geli kara labadii nin markay baxeen oo meeshii tageen oo habeenkii la maraya ayaa ninkii muhaajiriga ahaabaa seexday kii ansaariga ahaana waardigii buu hayaa salaad buu iska galay ansaariga isagoo waardiga haya waana waardiya salaadna wuu tukanaya ninkii dhaartay ee raadkooda ku taagnaabaa marka yimid markuu arkay ninkan bidhaantiisiiyo muuqaalkiiyo inuu insaan yahay ayuu wuxuu gartay ninkani inuu rag ciidan awaardi u yahay ila waa la garanay mar alla markuu gartay buu leeb leebkii watay buu marka ku ganay leebkii buu ku dhuftay leebkii markuu ku dhacay ayuu saxaabigii intuu iska siibay buu ayar salaadiisii iska watay haddana mid labaad buu ku dhuftay wuu iska siibay kii labaadna oo salaadiisiibuu iska watay ku saddexaad buu haddana ku dhuftay haddana aayar intuu iska siibay buu damba kama gelin oo salaadiisi iska watay iska rukuucay iska sujuuday oo salaadiisii u dhammaystiray hadhow markuu kii saaxiibkiiya soo gacan la arkay ninkii oo dhiig ka socda war maxaan ku dhacay ii toosin wey warnigo aayad suurad aad u macaan baa ii socotayo inaan iska kala gooyo ma rabin bur inaan iska kala gooyaan nacay xadadkaasi wuxuu dhacayaa nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayhi bay labada saxaabi la socdaan inuusan nebigu ka warhelinna maba dhici kartaba sooma maxaa meeshaa ka muuqda marka nin saxaabiya oo saddex leeb ku dhaceen oo haddana salaadiisii iska wata leeb jidhka ku dhacay dhoorsoo dhiig kama keenayo qacan dhiig waa ka keenaya bal dhiig socdaa imaanaya hadduu kii hore keeni waayo ka labaad inuu keeno waa qasab hadduu ka labaad keeni waayo ka saddexaad inuu keeno waa qasab saxaabi dhiig ka socda tukanaya soo maha marka ha saas way macana waana xadiidka ay ku dhisaan culimmada qaba dhiigga bini aadamka jirka qaybihiisa kale ka soo baxa inuusan nijaaso ahayn kuwa qabaay xadiiska ay daliishadaan weeye muhimmadu laakiin hadda taas mehe ujeeddadu waxay ahayd dhiigga socdee jidhka ka socdaay ma jabiyo waysada ma jabiyo halkaas macnaha u daliishanaya xadiiskaas ayaa loo daliishadaa saas macnaha ayib wanawaaqidun wanawaaqidu kuwa buriya liwuduu'inaa waysadanada buriyaay qad buyinat waa la cawadeeyey nawaaqidaas bilmadyi baa lagu caddeeyey aw amase nawmin hurdo macalmayalaani iilasho lala qabo hurdo ruuxii la iishay oo yani waxoogaa oo istiqaamadii ka tago manaha dareenkiisa tegsiyo xadaun ayaa waysada buriya maxadaun wey waxyaalaha waysada buriyaay yani xubinka xagga hore iyo agga dambe xagga hore ka soo baxama xagga badam wa masu lfarji iyo farjiga taabashadiisa masigaasoo kaana ahaaday bishahwatin shahwa sababteed maca aklinaa cunideenna lala qabo min laxmati lbucraani geela hilibkiisa aan wax ka cunno laa maya laadaaska zaa'ido wey macnaha laa maya laysa muusan ahaanin lamsun taabasho linnisaa'i dumarka la taabtahay binaaqidin mid wax jabiya ma ahanin waysada jabiya ana raajix wey macnaha laa qay'a mantagna ma ahaanin binaaqidin mid isaguna wax jabiya laa dama dhiigna ma ahaanin binaaqidin isagana mid waysada jabiya dhiiggaasoo daama daa'imay fii sayalaanin dareer iyo socosho yani dhexdeed ku daa'imay oo dareer iyo shirka ka socda macnaha hada billahi tawfiq wsala allahuma w sllam ala nabiyina mxamed wala ali w saxbi w slm